alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira qaala raximah llahu tacaala fain kaana hadduu yahay aljurxu nabarku calaa cudwi tayamumi gebagabaysiga xubintiisii mid ku yaal xubinta ama cudwiga tayamumkuna waa alwajhu walyadaan waa wejiga iyo labada gacmood wajaba waxaa waajibay calayhi ee cala shakhsi masxuhu inuu masaxo nabarka laftiisa bituraabi ciid uu ku masaxo mar hadduu nabarku yahay khayru mastuur midaan qarsoonayn oo makshuufo waxbaanay dul saarayn waayo lianna masxahu bituraabi badalun can ghaslihi bilmaa mar haddii nabarku uu ku yaallo xubintii gebagabaysiga dee xubintaas marinta ciidda la marinayo ayaa beddel ka ah maydhisteedii fain ixtaaja hadduu u baahday aljurxu nabarku licisaabatin haddii uu u baahdo faashad yacnaa nabarka lagu xidho ama dawadiiba loogu adkeeyo aw ixtaaja ama u baahdo ilaa wadci lusuuqin ilaa wadci lasuuqin wax lagu duldhajiyo dhigistii aw ixtaaja ama u baahdo ilaa wadci jabiiratin kabna dhigistii wajaba waxa waajibay calayhi ee cala shakhsi wadcuhaa inuu dhigo ee aljabiirata almadkuura aljabiirata wamaa dukira macaha jabiirada iyo waxyaabaha kale lala sheegay calaa tuhrin tahaaro isagoo ku sugan inuu dhigo ayaa waajiba waxaa markaa uu leeyahay haddii qofkii nabarkii ku yaallay u baahdo in faashad lagu xidho ama lasqad waxa weeyaan lagu dhajiyo ama kabniinba la saaro waxaa waajiba in xubinta oo daahira waxyaabahaasi la duldhigo qiyaasan cala alkhuffi fi annahu laa yulbasu ila bacda kamaali طahaara waayo waxaa loo qiyaas qaadanayaa khufka oo khufka markaa la masaxayo lama xidhan karo tahaaro dhammaystiran dabadeed mooyaane jaamica ama labadan khufka iyo jabiirada in laysaga qiyaas qaatana waxaa keenay oo jamciyo kulmiyey leannu labaduba waa xaa'ilun oo yumsaxu calayh sida khufku u yahay shay markaa jidhkii ka sarreeya oo la masaxayo ayaa jabiiradiiyo cisaabadiiyo lasuuquna waxay u yihiin xaa'il isagana jidhka ka sarreeya oo la masaxayo marka cala tahaara waa in lagu dhigo imaamu shaafici raximah allahu tacaala saasuu nasgareeyey laakiin imaamu alxaramayn weji buu ka sheegay aabbihii annahu laa yajibu wadcu calaa tuhrin wejigaasoo aynaanay waajib ahayn marka kabniinka ama faashadda ama lasqadda marka la saarayo nabarka in tahaaro la qabaa inaanay waajib ahayn laakiin imaamu nawowi raximah allahu tacaala wuxuu wejigaa ku sifeeyey inuu yahay shaad yacnaa daciifa waayo waan laa yastura ay wajaba waxa kaloo waajib ku ah waxaa ku waajibay calaa waadicihaa waxyaabaha la sheegay ka nabarka duldhigay anlaa yastura inaanu qarin min asaxiixi intii badqabtay inaanu ka qarin ilaa maa qaybtii mooyaane qaybtii laabudda lagama maarmaan u ahayd minhu yacnaa nabarkaas kabniinkiisa iyo faashadiisa iyo waxyaabaha la midkaa imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu si cad u sheegu nasgareeyey inaan jabiiradu aanay dhaafin mowdica aljurxi nabarka meeshiisa laakiin waxay yidhaahdeen a'immadu markay hadalkaa sharaxayaan soo saaxibulbayaan oo kale suurtagal maaha in la yidhaahdo kabniinka waxaa la duldhigayaa un meesha jaban waayo dee qaban maayo oo kolley waxaa loo baahanayaa meel bad qabta inuu kabniinku uu gaadho si ay meeshu u kabanto oo ay isu qabsato markaa shaafici markuu leeyahay meeshaa jabniinku ku yaallo la dhaafin maayo wuxuu u jeedaa bimacnaa bikayri xaajatin iyadoo aan loo baahnayn fain khaafa haddaba hadduu baqdo taasi waa masalada ku saabsan waxyaabahaasi nabarrada iyo jabniinka ee la duldhigayo in marka la duldhigayo qofku tahaaro dhammaystiran uu ku sugan yahay isla markaana waa inaan inta loo baahan yahay xaajadu ay keentay aan la dhaafin haddaba tahaaradii maxaa laga yeelaya sidee buu u tahaaro qaadanayaa qofkaa nabarku ku yaalle nabarkiisa cisaaba ay saarantahy ama la suuq ama jabiira tii buu ka hadloo wuxuu idhi fain khaafa haddii uu baqdo min nascihaa bixinteeda hadduu ka baqdo darar dhib uu uga baqo dhib oo dhanna maaha dee yubiixu tayamuma ayaa loo jeedaaye dhib gebagebaysiga bannaynaya oo la mida dee dhibkii xanuunkii loo daraaddii loo gebagebaysanayey looga baqaayey wajaba waxaa waajibay calayhi ee calaa saaxibi aljabiira waxaa ku waajibay almasxu baa ku waajibay masixitaan calayhaa jabiirada uu masaxo masixitaankaasi kulliha dhammaanteedba uu masaxo oo bilmaa'i biyow ku masaxo marka masixitaanka kabnaha dushiisa la masaxayaa wuxuu markaa beddel ka yahay min qasli saxiix meesha markaa nabar kale ama jabniinkuba uu ku yaallo meesha aan ahayn ee badqabta ee kabnihu waxa weeyaan uu gaadhay jabiiradu ay gaadhay meedhisteedii baa masixitaankaasi uu beddel ka yahay kullihaa markuu leeyahayna wuxuu ishaarayaa maadaama masixitaankan uu yahay mid ay daruura keentay oo aanuu rukhso ahayn la mid noqon maayo almasxu cala alkhuffaynki khufaynka waxaa laga masaxaya uun inta magaca almasxu uu ku dhaboobayo oo in masxiga lagu caam yeelaa waajib may ahayn laakiin jabiiradu iyadu waa ka duwan tahayoo iyada waxa weeyaan waa la wada masaxayaa dusheeda waayo waa masxunoo ubiixa lidaruurati ka tayamumi oo masixitaankan halkan looga qiyaas qaadan maayo marka xaddigiisa laga warramayo almasxu cala alkhufayn ee waxaa looga qiyaas qaadanayaa tayamumkii tayamumku waa masxi ay daruura keentay oo waajib ay tahay meeshaa la masaxayo masixitaanka in la wada gaadhsiiyo jabiiraduna waa la midoo waa masixitaan ay daruura keentay markaa waxaa waajibaya iyadana waxaa dhexeeda waajibaya in la wada masaxo oo masxigaa laba noocahoo masxunoo ubiixa lilxaaja iyo masxunoo ubiixa lildaruura masxiga haddii lilxaaja loo banneeyey sida almasxu cala alkhufaynkii oo kale tacmiimku waajib maaha bay yidhaahdeen in lagu wada caam yeelo masxiga meeshii la masaxayey maxalkii haddii lidaruura loo banneeyey sida tayamumkii waa gebagabaysigii iyo jabiiradii oo kalena waxaa waajiba in lagu caam yeelo markaa qowl dee kan khilaafsani waa jiraa oo odhanaya masxu bacdi saatiri baa bannaan waxaa nabarka dul yaalla barhkii in la masaxo oo khufka uga qiyaas qaadanaya iyo madaxa iyo bilmaa'i baa lagu masaxayaa biyo maca kasli saxiixi ay maca wujuubi kasli saxiixi inta markaa bad qabta ee aanay waxba saarayn maydhisteeda iyadoo lala qabo watayamumi ee maca wujuubi tayamumi gebagabaysi waajibitaankiina iyadoo lala qabo can iljurxi nabarka laga gebagabaysanayo kamaa taqadama sidii soo hormartay marka halkan suuradani waxay noqonaysaa waa nabarkii oo saatir uu dul yaallo mar waxay noo soo martay nabarku haddii makshuufu yahay oo saatir aanu dul oolin sida loo dahaaro qaadanayo oo waxaa markaa uu tilmaamay in la maydhayo inta bad qabta inta kale aan markaa bad qabinna in loo gebagabaysanayo masixitaanna halkaa ma jirin haddii nabarkii haddaba uu yahay mid mastuura oo jabiira ay dul taallo ama la suuq ama cisaaba wuxuu tilmaamay in la kulminayo qusli iyo masxi iyo tayamum maydhis iyo gebagabaysi iyo masixitaan inta bad qabta ayaa la maydhaya oo ee faralkeedaa dee in la maydho haddii qofka janaabo ay saaran tahay iyo oo junubu yahay iyo haddii dee muxditsu yahay xadatan asqaraba asalku waxa xubnaha in la maydho fakhsiluu wujuhakum waydiyakum iyo wain kuntum junuba faطaharu markaa maydhistu iyadu taasay ku timi masixitaankuna wuxuu beddel ka yahay inta bad qabta ee saatirka ka hoosaysa meedhisteedii ayuu beddel ka yahay ilay kollayba waxaan la duldhigay nabarka nabarka uun ku sargoonaan maayee in bad qabtana waa la asturayaa waar ma fahamta waayo gebagabaysiguna wuxuu beddel ka yahay nabarkaa meedhistiisa ile nabarkii immika lamana maydhin oo aba ka mastuurkee qarsoonba lamana masixin oo isagii waxba lama dul marin qowlka markaa qadiimku wuxuu odhanayaa maya eh gebagebaysi ma jiro ee inta waxa weeyaan bad qabtana waa maydhayaa meeshaasi nabarkii ay wax saaran yihiinna waxaa saaran dushiisa ayuunbuu masaxaya waayo haddii la dhaa gebagabaysina waa ku darayaa dee waxaa ka dhalanaysa beddelkii oo ah tayamumkii iyo mubaddel minhugii kii beddelka uu ka ahaa oo maydhistiia in la jamciyo ayaa ka dhalanaysa taana dee shareecada laguma yaqaano qowlka markaa jadiidka ah ee dee jamaahiirta asxaabu shaaficina ay ku tegeen baa sidan uu sheegayah waxaanay ku saleeyeen jamcinta la jamcinayo masxiga iyo tayamumka masixitaanka iyo gebagabaysiga waxay liannahu yushbihu اljariixa wa yushbihu laabisa alkhufti waayo qofka nabarkiisii saatir uu dul yaallo min jabiiratin aw cisaabatin aw lasuuqin labuu shabbahaa oo dhinac wuxuu ka shabbahaa kii jariixa ahaa kii nabarku uu ku yaallay ee kala baqaayay nabarkaasi maydhista waayo isna wuxuu ka baqayaa bixintuu ka baqayaa iyo siibitaanka waxa nabarka dul yaalla marka dhinacaa kaasuu ka shabbahaa dhinacana wuxuu ka shabbahaa kii khufka xidhnaa oo dee saatir dushiibuu masaxayaa sida kaa khubka xidhani waxa weeyaan saatir dushii uu masaxayo xaayil dushii uu masaxayo marka labada axkaamtoodii waa in lagu kulmiyo oo masxigana wuxuu ka wataa bay yidhahdeen shabbitaanka uu shabbahay kii khufka xidhnaa ila xaayil baa jidhkiisii dul yaallee gebagabaysigana wuxuu ka shabbahaa kii nabarku ku yaallay ee nabarka waxa weeyaan biyaha uga baqaayay taasi ayaa keentay in la jamciyo bayna almasxi waatayamumi masixitaan iyo gebagabaysi asalka masaladu maxay ku dhisan tahay oo u daliila in jabiirada dusheeda la masaxo gebagabaysigu haynoo dambeeye waxaa u daliila xadiid ibnu cumar bay idhaana nebiya kaana yamsaxu cala aljabaa'ir daaraqudni baa wariyey waxaanu ihi laa yasixu marfuucan abuu cumaara ku jira sanadkiisaoo daciif jiddana xadiidu cali baa la mida inkasarat ixdaa zindaya fasa'altu rasuula allahi faamaranii an amsaxa cala aljabaa'ir labadeeda mataanood mid ka midaa jabto rasuulkan weyddiiyo kabnaha dushiisa mastax buu yidhi ibnu maaja wariyey cabdirazaaq camr ibnu khaalid alwaasiti baa ku jiro kadaaba ولهذا أبو حاتم يقول في العلل هذا حديث باطل لا أصل له وعمر بن خالد متروك أحاديث مركا كسر ورتي المس على الجبيرة لما انتهى هو ضعيف وحديث قرآن صحيكم أجل وأنا كسيدة تسريحية بهاق ولا يثبت في هذا الباب عن النبي شيء بول وحديث المس على الجبيرة كان يا رسول كسبنا هذه مبكرة مبكرة nawowi laftiisu waa ku waafaqayo hadalkiisaana waaba soo naqlinaya majmuuca ayuu ku soo naqlinaya laakiin waxaa markaa almasu cala aljabiira daliile u hadhay waa qiyaaska loo qiyaas qaadanayo khufka iyo aharka ibnu cumar iyo in badanoo taabiciinta ka midana waa ka soo aroortay ibnu cumar tawadaa wa kafuhu macsuuba ومسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك رواه البيهقي وصححه ابن عمر baa weysaystay iyadoo kafkiisu uu duuban yahi marka waa masaxay cisaabada dusheedii intii kalena waa maydhay marka gebagabaysi ma raacin ibnu cumar ee muxuu kulmiyey bayna hasli الصaxiix wاlmasxi calى اlcisaabة intii bad qabtayna waa maydhay intii ay wax saaraayeenna wixii saaraa dushiisa ayuunbuu masaxay xadiidka kale markaa jaabir ee tilmaamaya cisaabada inuu masaxo inamaa kaana yakfi an yatayamam wayacsiba calaa jurxihi khirqa uma yamsaxa calayha wayaqtila saa'ira jasadi saddexdaba in la jamciyo tilmaamaya ayay isagana u deliishadeen in masixitaanka iyo maydhista inta bad qabtaa tayamumna la raacinayo laakiin waxaynu sheegnay xadiidkaasi inaanu ansixin oo uu yahay daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira azubayr ibnu khurayq walaysa bilqawiy uri daaraqud muxaafidkuna fi taqriir wuxuuhi walayin alxadiid xadiidka ibnu cabbaasee shaahidka u ahna yacnaa gebagabaysiga ayuunbaa lagu sheegay marka haddii aynu raacno aharka cabdullaahi ibnu cumar ee tilmaamaya inta bad qabta in la maydho shaygan xaa'ilkaana la masaxo qiyaaskaana aynu ku soconno khubka loo qiyaas qaadanayo kollay taasi ma xoog yara laakiin tayamumku isagu meel ma leh in la maydho intii bad qabtay jabiiradiina dusheeda la masaxo haddana la gebagebaysto gebagabaysigaasi asal ma laha isagu waayo xadiid saxiixana ma ictimaadaya aharkan ibnu cumarna gebagebaysigu kuma jiro gebagebaysi ma raacin ee intii bad qabtayna waa maydhay meeshii cisaabadu ay saarnaynda cisaabada dusheedii ayuunbuu masaxay markaa taas ayaana mooddaa wallahu aclam inay u xoog badan tahay laakiin goorma ayaa jabiirada dusheeda la masaxaya waa haddii bixinteeda darar uu uga baqo taa macnaheedu waa maxay wixii nabarka dul saaraa ama kabni kabnihii haddii uu iska bixin karo markuu dahaaro qaadanayo waxa waajib ku ah inuu iska bixiyo mar haddaanu darar iyo dhibaanu ka dhalanahayn fain kaana hadday tahay buu idhi aljiraaxatu yacni aqoontu fii hayri cudwi tayamumi xubintii gebagebaysiga midaan ahayn mid ku taal lam yajib ma waajibayo ma waajibin calayhi ee cala shaksi masxuhaa masixitaankeedu bituraabin ciid lagu masaxaa ma waajibin oo tani maxay muqaabil u tahay masale horey noo soo martay muqaabil u tahay tan ha ku xidhiidhin waxay muqaabil u tahay masaladuu hore u soo yidhi fain kaana aljurxu calaa cudwi tayamum hore muxuu u soo sheegay haddii nabarka makshuufka ahi uu ku yaallo xubintii gebagebaysigoo weji uu kaga yaallo ama gacantii dee xubintaa lafteedu muu ciidda ku masaxaya masixitaankaa ile beddel ka ahaa maydhisteedii nacam haddii markaa aanu ku oolin nabarku cudwigii ama xubintii gebagebaysiga xubintaa nabarku uu ku yaallo ama halkaa nabarku uu ku yaallo masixi maayo ee masxigaasi isagu sida hore baynu u tilmaannay dee faa'iide ma laha oo maydhis baa dee waajib ahayd maydhistiina nabarka meesha ku yaalla baqaha loo baqay ee darar looga baqay awgeed bay u dhacday xaa'il lama dul yaallo saatir lama saxaa meel markaan cudwi tayamum ahayn xubintii gebagabaysiga aan ahayn xaa'illa aanu dul oolin oo haddana la masaxana shareecada laguma yaqaan xubintaa gebagabaysiga ayuunbaa iyadoo waxba aanay dul oolin la masaxa oo ciid la mariya meelaha kale masixitaanku uu ku soo aroorayna ama jabiiro ha noqoto ama khuf ha noqotee dee xaa'il baa jira waxa qofka jasadkiisii ka sarreeya laakiin meelaan xubintii gebagabaysigana ahayn xaa'illa aanu dul oolin in la masaxaa iyadu ma jirto marka masaladan tan jabiirada ha ku xidhina masaladaa horey ku xidhantah ee hore uu soo sheegay hadduu nabarku ku yaallo cudur tayamumkii inuu masaxayo uun nabarka dushiisa haddii aanu cudur tayamumkii ku oolin nabarka dushiisa waxba masixi maayo mar haddaanu saatir jirin inaad fahamteen baan u malaynaya masaladaal ay ku xidhan tahay fain kaana hadday tahay aljiraaxatu qoontu fii hayri cudwi tayamumi xubintii gebagabaysiga midaan ahayn mid ku taalla lam yajib ma waajibin calayha cala shakhsi masxuha masixitaankeedu jiraaxada masixitaankeedu bituraabin ciiduu ku masaxa fain araada haddaba haddii uu doono ee almutayamum limaradin kii xanuun awgii u gebagabaystay iyo waxyaabaha xanuunka dee la midkaasee jiraaxaadka nabarrada awgood hadduu doono an yusalliya inuu tukado fardan faral faralkaasoo aakhara kale lam yucid soo celin maayo aljunubu kii junubka ahaa iyo dewa naxwuu soo xaa'idkii oo kale haslan maydhitaan soo celin maayo halkee uu maydho dee li saxiixi intii badqabtay marka hore inta badqabtuu maydhaya soo maaha intii badqabtay maydhisteedii soo celin maayo hadduu doono faral kale inuu tukado oo muxuu u soo celin waayey maydhisteeda dee tuhurigiisii baa baaqi ah oo maydhistaa horaa meeshan caafimaadka qabtaa ay ku daahirgarowday mana tahaaradaasina kamay jabin marka muxuu maydhistu u soo celinayay wakadaa saasoo kale weeye almuxdiu kii muxdidka ee xadaan asqara ee laa yuciidu soo celin maayo khaslan lisaxiixi maydhis uu maydho meeshii bad qabtay walaa masxan lisaatiri masixitaanna soo celin maayo shaygii nabarka ka sarreeyey uu masaxo waayo dee tahaaradiisii baa baaqi ah oo tahaaradii markaa ku xaasishay maydhista meesha badqabta iyo masixitaanka saatirka dushiisu ma aha mid faral qudha uun lagu gudanayo faralka labaadna loo soo celinayo macnuu waa sidaa waayo tahaaradii waa baaqi oo lam tartafic biiraadi salaatin ukhra salaad kale oo faral ah gudashadeeda hadduu doono meesha ka bixi mayso laakiin maxaa waajibaya icaadatu eesh atayamum gebagabaysigii uu nabarkaa u gebagabaystay inuu soo celiyo ayaa waajibaysa waayo dee gebagabaysiga isaga laguma tukado hal faral wax ka badan faral labaad haddii la doono in la tukado waa in lagu soo celiyo marka inaad fahamteen baan filaya oo nin baa waxa weeyaan wuxuu kulmiyey sida masaladaa horeba maydhis uu maydhay meeshii bad qabtay iyo masixitaan uu masaxay shay jidhkiisa ama nabarka dul yaallay uu masaxay iyo gebagabaysi uu u gebagabaystay yacnaa nabarka saddexaasuu kulmiyey salaad farala buu ku tukado duhur buu ku tukaday wax nawaaqidulwuduu waxyaabi weysada burin jiray ka midiina kuma dhicin salaaddii casar baa soo gashay salaadda casar ma iska tukan karaa isagoo waxba aan soo celin dee waa maya waxbaa laga rabaa inuu soo celiyo waayo saddexdiiba inuu ku soo celiyaa waajib miyay ku tahy iyaduna waa maya oo maydhistii meesha badqabta uu maydhay iyo masixitaankii saatirka dushiisa uu masaxayba tahaaradii ku xaasishay sideedii bay baaqi u tahay laakiin muxuu ku soo celinayaa gebagabaysiga oo muxuu ugu soo celinayaa waayo gebagabaysi laguma tukan karo laba faral masalada uu ka hadlay waa tahay oo gebagabaysiga sababta loogu soo celinayaa dee waxa weeyaan gebagabaysigu wuxuu daciif ka yahay oo aanu awoodin in laba fara lagu guto waana masale inoo soo socoto taas wa qiila waxaa la yidhi yaqsilu waa maydhaya ee almuxdiu kii muxdidka ahaa maa bacda caliilihi xubinta bugta inta ka dambaysa ayuu maydhaya oo tusaale ahaan haddii waxa weeyaan nabarku uu kaga yaallo wejiga wejiga inta ka dambaysa xubnaha ka dambeeya ayuunbuu maydhaya ee kuwa ka horreeya waxa weeyaan maydhi maayo sidaasaa la yidhi mar hadduu qiila uu ku keenayna dee waa waa qowl uu daciifinayo oo khilaafu saxiixa dee wain wadaca hadduu dhiga haddaba ee asaatira shaygii qarinaayey cala aljiraaxa oo cala aljurx bilaa tuhrin tahaaro la'aan haddii uu dul dhigo fain khaafa haddii uu baqdo yacnaa wajaba calayhi nascu horta waxaa meesha ku aadsan waxa waajib ku ah inuu bixiyo in lam yakhfa dararan in lam yakhaf dararan haddaanu ka baqan dhib waayo dee muxuu ka tegey waajib uu ka tegey waajibkaasoo ahaa an yadaca saatira calaa tuhrin in iyadoo tahaaro kaamila uu ku sugan yahay dee saatirkaa uu dhigo calalajurxi uu dhigo marka waajibkaasi uu ka tegayna aatin buu ku yahy ismigaa iyo dembigaa si uu uga baxo dee waa inuu saatirkaa meesha ka qaado oo uu nasciyo deetana dahaaro kaamila intuu la yimaado nabarka wuxuu duldhigaayo uu duldhigo fain khaafa haddaba hadduu ka baqo min nasci bixintiisa hadduu ka baqdo oo uu isdhaa darar baa kaa soo gaadhi dararkii xanuunku keenayay la mida oo talafa nafsin aw talafa cudwin aw fawaata manfacatihi aw xuduuda maradin jadiidin aw ta'ahura bur'in aw alamin shadiidin aw shaynin faaxishin waxyaabahaasu isil way kugu dhici doonaan haddii jabiiradan aad bixiso ama cisaabada ama la suuqa facala waa samaynayaa fain khaafa hadduu ka baqa min nascihi maa dukira uga baqo facala waa samaynaya maa taqadama wixii soo hormaray oo dee bixin maayo waxa soo hormaray muxuu ahaa waxa soo hormaray wuxuu ahaa inta bad qabta inuu maydho nabarkana uu u gebagabaysto saatirka dushiisana biyo u ku masxo wa huwa isagu ay fii hadi alxaala xaaladdan dhexdeeda uu dhigay waxa weeyaan saatirkii bilaa tahaaro uu dhigay aasimun mid dembaabsan weeye waayo liannahu tacadda biwadci saatiri cala aljurxi bilaa tuhri waayo dee xadgudub buu sameeyey markii shaygaa saatirkaa kabniinkaa ama faashaddaa uu nabarka dul dhigay iyo isagoo aan tahaaro qabin marka ismigiisu ma ismu libtidaaba mise waa ismu listimraar sida daahirka wuxuu aasim ku yahay ismu libtidaa bilaabistu arrintaa bilaabay laakiin si oolaanshaha saatirku nabarkii uu sii dul yaallo iyadoo bilaa tahaaro lagu dhigay kaa isaga aasim ku noqon maayo sii dul oollaantaas waayo qad zaala canhu liwujuudi alcudur dembigii taa ka raaci lahaa waa ka suulayoo cudurdaarka jooga awgii buu kaga suulo o addee bixintii inuu dhib iyo darar uga baqay wa yuciidu waa soo celinayaa ka sidaa yeelay asalaata salaaddii buu soo celinayaa yacnaa wujuuban fii hadi alxaala buu soo celinayaa ee saatirka uu nabarka duldhigay calaa hayri tahaara isagoon tahaaro dhammaystiran qabin waa soo celinaya waayo liannahu qad wadaca saatira calaa hayri tuhrin waa shaygii tacadi buu sameeyey tafriid oo shaygii saatirkahaa buu nabarkii duldhigay isagoo calaa hayri tahaara walaa yuciidu soo celin maayo asalaata salaaddii in wadaca hadduu dhigo ee asaatira waxaa la mida dee waxa weeyaan waxyaabaha kale la sheegee calaa tuhrin uu ku dhigo tahaaro dhammaystiran isagoo ku sugan walam yakun aanu hayne asaatiru mustaqiran mid ku sugan fii acdaa'i tayamumi gebagabaysiga waxa weeyaan xubnihiisii haddiise saatirku uu saarayo xubnihii gebagabaysiga marka waxaa waajib ku ah mar walba inuu soo celiyo salaadda ama waxa weeyaan calaa tuhrin ha ku dhigo ama calaa hayri tuhrin ha ku dhigay ama saatirku intii badqabtay ha gaadho oo ha ka gaadho ama yaanu ka gaadhin waayo halkan dee waxay nuqsaani ku jirtaa beddelkii iyo iyo mubaddelkiiba mubaddelkii oo ah dee biyo in lagu tahaaro qaato dee nuqsaan baa ku jirto xubnihii la meydhaya qaar ka midi waa kuwan asturan beddelka laftiisii oo dee tayamumkii ana nuqsaan baa ku jirto dee wuxuu yaallaa saatirkii calaa eesh calaa cudwi tayamum buu yaallaa oo dushiisii ayuunbaa la masaxaye xubinta lafteedii masixitaanku kuma dhicin marka mar walba taa waa ku soo celinaya qowl kale ayaa markaa jira oo odhanaya marnaba ku soo celin maayo waayo qofku wixii ku waajibay buu sameeyey intii waajibka ku ahayd mar hadduu sameeye saasi ayuu faralka kaga dhacaya walaa yuciidu soo celimaya salaata salaaddii man mid tayamama gebagabaystay limaradin xanuun awgii u gebagabaystay aw jurxin ama nabar awgii u gebagabaystay bilaa saatirin jurxigaasoo saatir aanu dushiisa saarayn ama musaafir ha noqdo ama muqiim ha noqdo waayo de waa licumuumi lmarad xanuunka wuxuu ka mid yahay cudurdarrada caamka ah alcuduru alcaamna waa aladii yaktur wuquucu waa cudurdaarka in badan dhaca sida xanuunka iyo safarka iyo ka naadirkaahina waa ka yanduru wuquucuhu dhicitaankiisu uu yaryahay marna daa'im buu noqdaa marna laa yaduum marka xanuunku maadaama uu cudurdaar caama oo in badan dhaca kadalika nabarradaa qofka xubnihii la meydhaya kaga dhacaya bilaa saatirka maadaama ay fara badan yihiin salaaddii ku soo celin maayo oo qofka gebagabaystay haddii cudurdaarka uu gebagabaysta uu yahay cudurdaar caama yacnii kasiiru lwuquuca in badan dhaca oo dhicitaankiisu aanu naadir ahayn salaadda ku soo celin maayo saas ayaa daabitka markaa fiqigaahi oo odhanaya ilaa man mid mooyaane bijurxi mankaasoo bijurxi nabarkiisa uu ku sugaya damun dhiig dhiiggaasoo kaiirun fara badan wayakhaafu walxaal yakhaafu uu ka baqayo min ghaslihi meedhistiisa fa yuciidu waa soo celiyaa markaa salaaddii oo kaa nabarkiisa dhiigga faraha badani uu ka burqanaya waa mid laga soo reebayo kii nabar aan saatir lahayn awgii u gebagabaystay waayo kan maxay ugu waajibtay salaaddii inuu ku soo celiyaa lianna hada min alacdaari annaadira waayo cudurdaarada naadirkaaba arrintani ay ka mid tahay oo nabar markaa dhiiggiisu uu socdo uun waanuu ama uu fara badan yahay waa cudurdaar naadira weyn maxaa naadira ma in nabar noocaasoo kale la helo maya waxa waxa weeyaa naadira in la suulin kari waayo dhiiggaasoo kale oo biyo kulul iyo wax la mida lagu suulin kari waayo waa dhici kartaa nabar dhiig badan lida qofka inuu ku dhaco laakiin in la suulin kari waayo dhiiggaa faraha badan ayaa naadira marka markuu hi damun kaiir waxaa meesha ka baxay addamu lqaliil dhiiggii yaraa oo ka nabar uu ku yaalo nabarkaasina dhiig yar uu leeyahay ee gebagabaystay salaaddii ku soo celin maayo waxaanu ugu soo celinaya lilcafi can qaliilihi waayo dhiigga kiisa yar waa macfuun canhu wey waa mid la yska cafiyey walow khaafa haddii uu baqa buu yidhi min shiddati albardi qabowga darraantiisa awgii maradan xanuun uu ka baqo xanuunkaasi waa mimaa taqadama kuwa la soo sheegay ka mida kuwa la soo sheegay waake waa xanuunkii dee naftaba lagu waayaya haddii biyo la isticmaalo ama xubin lagu waayo ama manfacadeeda ama waxyaabihii kala dee taasaa mimaa taqadama ay u noqonaysaa walam yaqdir oo aanu awoodin walxaalu annahu lam yaqdir xaalkuna u yahay inaanu awoodin calaa taskhiini ilmaa'i biyaha kululooyntoodii oo wuxuu ku kulleeyo oo ma hayo ama waaba la helayaa laakiin wuxuu ku iibsan lahaa baanu hayn ama uu ku kiraysan lahaa wa tadfi'ati cudwin ay walam yaqdir oo aanu awoodin calaa tadfi'ati cudwin xubin dugsinteed yacnaa ka mida xubnahaasi biyaha qaba wuu ku isticmaalay waayo dee dugsintuna waxay qabanaysaa waxa diirinta biyuhu ay qabanayso tayamama waa gebagabaysan waa caada waana ku soo celin salaadda yacnaa fil adhari qowlka adharkaa marka la qabto oo sababtuu u gebagabaystay dee garanay oo wuxuu la mid yahay kan qabowga ka baqay kii uu haye xanuunkii hadduu biyaha isticmaalo dararkii la sheegay uuga baqaayey sababtuu u gebagabaystay waa taha waana tii uu sameeyey waxa weyaan camr ibnu caas rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aanu ku inkirin laakiin muxuu ugu soo celinaya lianna hada min alacdaari annaadira weeye cudurdaarada naadirkaa bay taasi ka mid tahay uma waxaa cudurdaar naadira ah biyaha qabow maya biyo qabow intaa waa la helaya waxa laga yaabaa dee saddex bilood oo jiilaala ama lix biloodba biyuhu inay baraf yihiin laakiin waxa naadirkii waxa weeye waxa qabowga biyaha ka dhigaaya cudurdaar daraaddii loo tayamumi karo oo ah in wax lagu kulleeye la waayo ama xubinta biyaha qabow lagu maydhay wax lagu dugsiye la waayo marka halka waxaynu ka fahamnay qabowga biyuhu kelidii maaha cudurdaar bannaynaya inuu qofku gebagabaysto biyaha qabowgoodii baan ka baqayoo waan gebagabaystay baa dadka in badan aad ka maqlaysaa ama maxaan yeelaa biyaha waxa weeyaan qabowgoodu laftiisu cudurdaar ma aha haddii aanay wehelin baqal laga baqayo biyaha qabow isticmaalkoodu inuu sababo waxyaabihii uu sababayey xanuunkii bannaynayay gebagebaysi kolle biyaha qaboobi dee darar waa leeyihiinoo dee jidhkii baa waxa weeyaan ay xanuujinayaan laakiin xanuujintaa jidhka ay xanuujinayaanoo quri ma noqonayso cudurdaar qofka u banneeya inuu gebagebaysto ee waa inuu ka baqayo biyaha qabow hadduu isticmaalo in naftuba ay ka baxdo ama xubin uu waayo ama manfacadeedu ay seegto ama xanuun hayey inuu ku sii jiitamo hore u bogso waayo ama mid cusiibaba waxa weeyaan inuu qabto ama waxyaabihii kale dee ka dambeeyee halkaa hore aad ku soo aragta wamanfaqada qofka waaya maa an biyo iyo wa turaaban ciid wajaba waxaa waajibtay calayhi dushiisa an yusalliya inuu tukado alfarda faralkii waxdahu xaalo faralkaasi keliduu yahay sunno waxa weeyaan raacin maayo mid raatibaa iyo mid mu'aqataa midnaba wakadalika waxyaabihii kale ee tahaaradu ay shardiga u ahayd ma bannaysan maayo sida xamlu lmusxaf iyo almuktub fi lmasjid iyo waxyaabihii dee hore aad u soo baratay bannaysan maayo kani waa ka loo yaqaano faaqidu tuhuurayn waa kii labadii shay ee lagu dahaaro qaadan laha beddelkii oo ah ciiddii iyo mubaddel minhugii oo ah biyihii labadiiba waayey oo sidee bay ku dhici kartaa labadaba inuu waayey dee waxaa dhici karta inuu xidhan yahayba qof xidhan inuu yahay biyihii ciidtoona aan haynin ama ciid waxa weeyaan najaasa buu hayaa ama wuxuu marayaa fii ardin salbatin laysa fiiha turaabun walaa maa dhul adagoon dee boodh lahayn biyana waxa weeyaan aan lahayn ama meel baa lagu xidhay labadaa midnaba dee aanu ka helahayn laba faral baa saaraayo mid tahaaraday ahayd midna waxay ahayd salaadda marka mid waa awoodaayo waa salaaddii midna ma awoodo waa tahaaradii kuwa awoodun buu la imanaya fattaquu allaha ma istatactum iyo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha aqwaal kale kolley mas'alada waa ku jirta laakiin qowlka daliilahaan raajixa baa ka kana oo mu'alifku sheegay dee madaahibta qaarkood iyo fuqahada qaarkood baa qaba inaanu tukanahaynba salaaddiiba ay ka dhacayso mar haddii shardigeedii uu suurtogeli waaye qaarkoodna waxay leeyihin inuu tukadaa waa sunna uun ee faral waxa weeyaan kuma aha waxaase qowlkan xoojinaya adilada uu ka mid yahe xadiidka saxiixaynka ku jira idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum amar haddaan idin amro intaad awoodaan kala kaaleya qofkani dee markaa salaaddii waa awoodaaye waa inuu tukado waxaa kaloo daliil cad masalada ku ahba ama waa xadiidka caaisha saxiixaynka ku jira markii kuushu ay ka luntay iyadoo safar lagu jiro usayd ibnu lxudayr iyo rag kale waa kii u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii ardi falaatin laa maa'a fiihaa dhul bahgooyoon biyo lahayna waa la deganaa aayaadka gebagabaysiga ka warramayaana markaa may soo degin dee waa la tukaday salaaddii lagama tegin siday ahaayeen unbay ku tukadeen kaasina waa daliil wa yuciidu waa soo celinayaa tilka salaa salaaddaa waa soo celinayaa salaaddaa dhacday maca faqdi tahuurayn isagoo qofku waayey labadii shay ee lagu daaro qaadanayaba goormuu soo celinaya idaa wajada hadduu helo almaaa biyihii aw wajada ama uu helo aturaaba ciiddii xayu meel yusqitu uu ridayo atayamumu gebagabaysugu alicaadata uu ridayo bimacnaa haddii ciid buu helay uu ku gebagabaysto xaalkanuu ku jiraana waa xaalkii gebagabaysigu icaadada uu ridayay waayo gebagabaysigu waa laba nooc tayamumuna yusqitu alicaada gebagabaysii salaadda ku soo celinteedii qofka ka ridaya iyo gebagabaysi salaadda ku soo celinteedii aan ka ridahayn labadaasu dee u qaybsamaa waxaana labada daabid ama xad u kala ah ida kaana fii maxallin yaqlibu fiihi faqdu lmaa yusqidu tayamumu alicaada haddii qofku uu joogo musaafir bay ka cabbiraan qaarkooda laakiin sidaas saxdaa safar lagu qaydi maayee meelay khaalib u tahay inaan biyo laga helahayn biyaha in la waaya qaalib ay u tahay hadduu joogo gebagabaysiga uu gebagabaystaa salaaddii waa kaga dhacaysaayo inuu salaaddii ku soo celiyaa waajib ku noqon mayso haddii uu joogo fii maxallin oo yaqlibu fiihi wujuudu ulmaa meel khaalib ay u tahay in biyo laga helo walow marka ayaanu kaba helinbe oo uu gebagabaysto gebagabaysi uu ku tukado salaaddii waa ku soo celinaya waa sida markaa daabidku uu yahay waxaan idiin sheegayaa ma aha waxa daliil ahaan saxa mar walba laakiin de horta inaynu fahnaynu doonayna waxa meesha ku qoran waynu ka daba tegiyo wax badan oo aynu dhisnay dib baynu u dumin doonnaa marka wuxuu yidhi haddii uu ciiddii ka helo meel gebagabaysigu uu ridaayo ku soo celintii salaadda waa ku soo celinayaa salaaddaa waayo markaa gebagabaysigu dee nafci buu leeyahayo salaaddii baa kaga dhacaysa oo isagoo wuxuu tukaday aan weysaysan gebagabaysanna salaaddii de waa lagu leeyahay bay leeyihin oo wuxuu u tukaday un lixurmati alwakti lixurmati wakhtiga iyo xurmada salaaddun isagoo ilaalinaya laakiin dee salaadi kama ansixin ila salaadi tahaaro la'aan ansixi maysee oo tahaaradu shardi bay u tahay marka haddii uu joogo meel uu gebagabaysigu ku soo celintii ka ridayo oo ciidna uu helo waa gebagabaysanaya khalaas dabeetana waa tukanaya saasaanay salaaddii kaga dhacayso laakiin haddii uu joogo meel aan meel gebagabaysigu aanu icaadadii ka ridahayn waxba salaaddaa ku soo celin maayo intuu gebagabaysto waxba ku soo celin maayo waayo dee kollayba mar kale inuu ku soo celiyaabaa sugayse maxay u taraysaa iminka inuu ku soo celiyo oo tan uu marlabaadka tukaday ee uu ku tukaday gebagebaysi aan icaadadii ka ridahayn tii hore labada dahaara iyadoo ay maqan yihiin inuu tukaduunbay la mid tahay oo marna waa farali kaga dhici maayo kollaba ku soo celin baa sugaysa marka waxba ku soo celin maayo waa iska daynaya walihaada buri falaa yuciidu salaata salaaddii ku soo celin maayo idaa wajada hadduu helo turaaban ciid hadduu ka helo filxadari waayo xadarka maxaa khaalib u ah nagaanshaha in biyo la hela de ayaa khaalib u ah markaa gebagabaysiga fi lxadar la gebagabaystaa sida haalibkaa icaadadii ku dhici mayso marka mar haddii icaadadii salaaddu aanay kaga dhac ahayn inuu ku soo celiyaa faa'iida dee ma laha oo kolleyba salaaddii tii hore uu u tukadunbay tame la mid tahay oo kolleyba ku soo celin baa sugaysa waay qadiyadda markaa ku saabsan ku soo celintaa salaadda ay leeyihiin meelaha qaarkoodna waa lagu soo celinayaa ama meel ay tafriid u nisbeeyeen ha noqoto sida ninkii calaa hayri tuhurin saatirka dhigay ama ha noqoto cudurdaarkii naadirka ahaa meelay ku sabeeyeen ama meelay ku sabeeyeen qofkani dee faaqidu tuhuuraynba inuu ahay oo labadii tahaaro midnaba inaanu la iman ku soo celintaasi sida raajixa sax ma aha laa icaadata calayh waana sida almuzani uu ku tegey oo ka mida waxa weeyaan a'immada shaaficiyada saaxib alimaam ashaafici waxaanu musani ku saleeyey qowlka saxda ah oo odhanaya tayamumku wuxuu beddel ka yahay tahaaradii maa'iga ahayd intaa uu joogana wuxuu qabanayaa wixii ay biyuhu qabanayeen salaadda lagu gutaana xagga bara'atu dimmati biha beri noqoshada dimmadu ay ku beri noqonayso marka laga eego waxay la mid tahay salaaddii tahaarada biyaha lagu gutay ilaahay baana tahaaro ku magacaabay tayamumka walaakin yuriidu liyuahirakum ilaahay soo tahaaro kuu magacaabay maxaa adigu leedahay tahaaro maaha waa mubiixa muahir maaha sax maaha waa muahir tahiirkiisu muqayadu yihi wuxuu ku qaydanya u ku xidhan yihi nebi maxamedna tahaara ayuu ku magacaabay wajucilat lana turbatuha tahuura yacnaa dhulka ciiddiisiina waxaa nalooga dhigay mid wax taahiriya waa saciidu طayib tahuuru lmuslim wain lam yajid ilma'a caشharaةa siniin tirmidi baa wariyey ciiddaa daahirka ahi qofka muslimka ah waxay u tahay wuxuu ku tahaaro qaadan karo toban sannadoodba biyayaanu helina marka sida saxda ah qof wixii waajibka ku ahaa sameeyey ama gebagabaysi ha noqdo ama masixitaan ha noqdo ama ha noqoto inuu salaaddii uun gutay maadaama faaqidu tahuurayn uu yahay faaqidu tahuurayn labadii wax daahirinayaba mid waaye uu yahay waxa weeyaan sax maa in la idhaha salaaddii buu ku soo celinaya walihaada u fiirso rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma amrin qoladaa tukaday iyagoon weysaysan gebagabaysanna salaaddii inay ku soo celiyaan haddii ku soo celin ay waajib tahayna waa amri lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam limaada bay ugu soo celinayaan waqad facaluu maa wajaba calayh fi tilka alxaala xaaladda wixii waajib ku aha waa sameeyey ee ilaahay uu ku addoonsaday sidii suurtagalka u ahaydna waa ku tukaday markaa ku soo celin maayaan wakadalika qadiyadda ku saabsan jabiirada iyo waxyaabaha la midkaa waa tilmaamay saaxibu lbayaan oo kale alashbaha bisunnati cadamu licaada buu odhanaya waxaa sunnaha u dhow inaan lagu soo celinahayn walo wadaca calaa hayri tuhrin haba dhigaba jabiiradaasi oo ha saara meeshaa jaban iyadoo aanu tahaaro qabinayn marka sida saxdaah waa sidaa tayamumku inuu yahay muahir tahiiran muqayada xadiidka cimraan ibnu xuseen ay deliishadaane tilmaamaya bukhaari baa wariye in ninkii gebagabaysiga uu amray ee janaabaysnaa markii dambe biyo uu siiye uu yidhi ku soo maydho dee wuxuu tusinayaa uun gebagabaysigu daahirintii uu daahiriyey qofka ama xubnaha inay shaqaynayso inta aan la helin wixii beddelka uu ka ah ama isticmaalkiisu aanu suurtogelin waa tahaara muqayada weeye shaygaanu sheegnay bay ku qaydanta magacaabista uu camr ibnu caas ku magacaabay junub ee u dhaha sallayta biasxaabika wa anta junubna waa deliishaday waxay dhahan haddii gebagabaysigu uu daahiriyey muxuu rasuulku junub ugu magacaabay tan horeba oga jawaabnee waxaynu nidhi waxaa la odhan karaa wuxuu ugu magacaabay yacni marka loo eego siduu ahaa waana ku jirtaa shareecada in shay uu magac ku qaato yacnana biictibaari maa kaana calayh eegis loo eegay wuxuu markii hore ahaa waxaa kaloo la odhan karaa maadaama tayamumkani janaabadan si abadiya aan uga uga kor qaadahayn oo kollayba markuu biyo helo ay waajib ku noqonayso inuu biyihii isticmaalo dhinacaa marka laga eega abuu rasuulku calayhi salatu wasalaam ku magacaabay maxay junuub ma aha inaanu daahir ahayn marka masaladaasina sidaasi ayaa sida sawaabka ah ee saxda ah halkan wuxuu ka gudagelay arkaantii waxa weyaan tayamumka iyo sunantiisii in sha allah darsiga berri baynu ku qaadan wallahu aclam w sal allah calaa nabiyina mxamed